inaan ka warbixiyo xaaladda amnigu meesha ay marayso iyo waxa hadda qorshahayagu yahay xaaladda amniga markaa ku horumara aad bay u fiican tahay wax badan baan qabanay dad badan oo burcad aan noo xixiran dad badan oo dad dhacay baa noo aan soo qabanay oo xiran waxaan markaa codsi u jeedinayaa dadka shacabka ay reer puntland waa inay la shaqeeyaan ciidamada booliska iyo ciidamada kale ee daraawiishta si amniga laysaga kaashado oo dadku iyagaa yaqaan dadka meesha ay degan yihiin dadka ay guryaha u kiraysan yihiin dadkii sharwadaliyaalka riboodyada aan ka hayno waxaanu ka haynaa inay is-abaabul iyo inay wax qarxiyaan ay ku jiraan baanu riboodyo ku haynaa mar labaad iyo mar saddexaad waxaan codsanaynaa dadka shacabkaah inay u adeegaan amniga waa inay u adeegaan oo booliska gacan siiyaan oo riboorkana siiyaan oo dadka guryaha ay ka kiraynayaan ay noo soo sheegaan oo ay soo tiri koobaan xaafad xaafad iyo degmo degmo intaba inay iyagoo kasoo shaqeeyaan oo ay noo soo sheegaan wixii ka jira waxaan kaloo ku darayaa intaas waa in la qaataa dadka reer puntland oo gobolka mudug booga aqoonsiga ee degmada waa inay qaataan gaadiidku iyo dadkuba si aan dadka u tirikoobno oo u ogaano dadka ku nool reer puntland iyo dadka kale ay u kala calaamadsan yihiin waa inay qaataan buugga sharciga waa inay qaataan aqoonsiga puntland cidda aan qaadan buugga gaadiidka iyo buugga warqadda dhalashada cidda aan qaadan waxaan ka qaadi doonaa tilaabo cad waxaa loo aqoonsanayaa inay amniga ku yihiin lidi dadka aan qaadan sharciga taasna intaasaan uga gudbayaa waxaan kaloo rabaa inaan caddeeyo hoteelada c i d baa shaqaynaysa booliskii baa shaqaynaya ciidamadii baa shaqaynaya hoteelada nimanka degan qof aan sharcigaas haysan waa inay lasoo nala socodsiiyaan usoo sheegaan ciidamada c i d-da subax kasta hotel kasta waa la gelayaa cidda seexatay waa in la ogaadaa cidda ee kusoo kordhay waa in la ogaadaa sida sharcigu yahay sidaa weeye haddaan hoteeladu qaadan waxaan amni darada inay ka qayb qaadanayaan baa muuqanaysa waa inay soo gudbiyaan cidda seexatay c v-geeda waxa ay tahay meesha ay ka yimaadeen waa inay qaataan midda labaad oo anoo fursadaan uga faa'iidaysanaya baabuurta la yidhaahdo baabuurta la yidhaahdo blada baabuurta la yidhaahda blada waxay ku shaqeynayaan sharciga wax ka dhan dad bay qaadayaan laamiga dhexdiisa gudishayaan gaaraha qofkii maraya waxaan rabnaa annaga dharcad baa noo shaqaynaysaa meel walba annagaa ku jirna ciddii isku dayda inay laamiga cid ku dejiso waxaad ogaataan inay mudanayaan ganaax iyo wakti dheer oo laga xanimo gaariga waa inay dadku wacdigeliyaan darawaliinta nimanka baabuurtale dadka ay wacdigeshadaan waa inay kala hadlaan shilalka ay samaynayaan waa inay kala hadlaan dhaqan xumada seedka baabuurtu laamiga a maraysa waa inuu qofku ka degaa waa inay ay istaagaan meel qofka laga qaadi karo laakiin laamiga dhexdiisa hadduu istaago qofkii waxa maraya ka dega gaalaa maraya waxaan rabnaa darawalka waxaas lagu qabto lix bilooda xariga u yariyo ganaax gaariga lagu qabto hadduu u qabo inaan ciidanku joogin dharcad baa noo shaqaynaysa taargada gaariga naloo soo qorayaa meeshaan ku qabanayna iyadana waa inay ogaataan waxaan codsanayaa mar labaad iyo mar saddexaad dadka shacabka reer puntland boolisku waa waa waa waa ciidankii shacabka inaad keentaan riboorka inaad dadka soo qabataan inaad is ilaalisaan meelo badan oo hadda sharwadayaashu ay sheeganayaan oo ay isu abaabulayaan inay wax ka sameeyaan sida idaacadaha xarumaha dowladda meesha dadka shacabka ku badan yahay hoteelada waxyaalo badan oo information noocaasa na soo gaaraya dadka inay iyagu la shaqeeyaan haddaan shacabku shaqayn ciidamadu ma shaqayn karaan waa inaa shacabku shaqeeyaa waa inay wax qabtaan waa inay amniga ka shaqeeyaan waa inay nabadgelyada gacan siiyaan waa inay ku kharash garoobaan waa inay cid walba oo shar wadayaalah ama ay ka shakiyaan ayna gacantayda soo geliyaan wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu